بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى فصل في أحكام النفقة wuxuu u fasal yahay nafaqada iyo dadka in aada biisho oo aada nafaqaydo ay waajib ay kugu tahay asbaabta wax loo biilo ama wax loo nafaqeeyo waa saddex sabab saddexdaas sabab mid ka mid ah ayaa nafaqada ama biilku uu u waajibaa alqaraabatu wasawjiyatu wa milkulyamiin qaraabanimo qofkan idinka dhexayso oo tusaale ahaan waa waalidkaagii aabbaha iyo hooyada ama waa caruurtii adigu aada dhashay sababka labaad azawjiya waa xaaskaagii qofkan inuu yahay qofku hadduu xaaskaaga yahay waajib sharciya weeye iyadana inaada nafaqayso oo aada biisho sababka saddexaad oo nafaqada ama biilku uu u waajibo waa milkulyamiin milku alyamiin yacni shaygan inaad adigu milkisay shaygan inaad milkisay waxaa soo gelaya addoommadii iyo xoolihii milkigaaga ku jiray geelii iyo arigii iyo fardihii iyo dameeradii iyo waxyaalaha milkulyamiinka ah ee ilaahay gacantaada uu soo geliyey iyadana waajib sharciya weeye inaad nafaqayso oo aada biisho marka asbaabtaas saddexda ah ayaa nafaqada ama biilku uu kugu waajibi mid ka mid a haddii lagaa helo waa alqaraaba alzawjiyatu iyo milkulyamiin saddexdaba marka sheekhu uu ka hadli doonaa saddexda sababba uu ka hadli doonaa sheekhu wa nafaqatu lcamuudeyni labadii tiir nafaqadoodii oo min alahli ahalkii ah waajibatun nafaqada labada tiir mid waajibtayo labada tiir maxaa lagala jeedaa waa al-usuul waalfuruuc waa asalkaagii oo loola jeedo waalidkaagii iyo dadkii furuucda ahaa oo adigu aada dhashay kuwaasaa waxaa la yidhaha labadii tiir maxaa yeelay waa labada tiir oo nasabkaagu uu ku taagan yahay tiirna adigaa ka soo jeeda tiirna waa midkii adiga kaa farcoomay marka labada tiir saasaa lagala jeeda labadaa tiir marka sheekhu wuxuu ku leeyahay oo ahalkaa in la biilo oo la nafaqeeyo waajibatun waajib lilwaalidiina waalidiintii ayaa nafaqadu ay u waajibtay waalidiinta waxaan farqi ahayn sawaaءun kaanuu min jihati اlabi ow min jihati اlummi waalidkii xagga aabbaha ka yimid ama waalidkii xagga hooyada farqi ma laha waxaa daliil u ah qowlka ilaahay jala jalaaluhu uu yihi waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalidayni ixsaana waqadaa rabuka rabbigaa wuxuu xukumay anlaa tacbuduu inaadnan caabudin ilaa iyaahu isaga mooye wa bilwaalidayni wa an tuxsinuu bilwaalidayni labada waalidna inaad ixsaan u samaysaan ixsaanan ixsaan samayn inaad labada waalid ixsaan u samaysaan ayaa ilaahay amray iyo wa qowluhu tacaala wasaaxibhumaa labada waalid kula saaxib fi dunyaa adduunyada dhexdeeda macruufan shay wanaagiisa la yaqaan kula saaxib labada waalid wa aqalu darajaati alixsaani waalmacruuf lilwaalidayni ixsaanka iyo macruufka waalidiinta loo sameynayo waxaa ugu yar an yuqadima lahumaa maa laa taquumu xayaatuhumaa ilaa bihi waa inuu u hormariyo wax noloshoodu aysan ku istaagayn ilaa isaga maahan wa min alxaajaati alasaasiya xaajaadkii iyo danihii asaasiga nolosha ahaa ayaa ixsaanka ugu yar min dacaamin wa sharaabin wa kiswatin wa naxwi dalik cabitaankii iyo cuntadii iyo lebiskii iyo wixii la mid wa min asunati sunnada xaggeedana waxaa daliil uga ah maa rawaahu asxaabu sunani can caaisha xadiiskii asxaabu sunan caaisha ay ka wariyeen qaalat caaisha waxay tihi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ina min atyabi maa akala rajulu ninku wuxuu cuno waxaa ugu diib badan oo ugu wanaagsan min kasbihi wixii kasabkiisaahuu shaqaystay inuu ka cuno wa waladuhu min kasbihi caruurtiisuna waxay ka mid yihiin wixii uu shaqaystay ayaa caruurtiisu ay ka mid yihiin marka la waalidiintaas nafaqadoodu waa waajib ama dhinaca aabba ha noqdaan ama dhinaca hooyada nafaqadaas wujuubkeedana shardi ma ahaa diin iyo islaam inay labada waalid ay haystaan shardi ma aha walow kaana kaafirayn xataa labada waalid haddii ay gaal yihiin nafaqadoodu waajibay kugu tahay wasaaxibhumaa fi dunyaa macruufa ilaahay wuxuu yihi jala jalaaluhu labada waalid adduunyada si macruufa kula saaxib waxaa kaloo deliil oo ah asmaa bintu abibakar gabadhii sayidina abubakar uu dhalay nabigeenay u timid sala allahu calayhi wasalam waxay tiri rasuulka ilaahayo hooyadeeya ii timid wahya mushrika iyadoo gaalo ah ayay ii timid waxna way iga baahan tahay marka ma nafaqaynayaaho ixsaan ma u samayn nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi nafaqe nafaqe oo wax sii ayuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka xadiiskaasi wuxuu tusin labada waalid xataa haddii diinta islaamka aysan haysanin nafaqadoodu waajib wooy waalmawluudiina caruurtii la dhalay iyadana waajib weeye nafaqadoodii in la nafaqeeyo waqad dalla waxaa tusiyey calaa wujuubi nafaqati cala alfuruuc nafaqada markaa furuucda waxaa tusinaya qowluhu tacaala fain ardacna lakum haweenku hadday wax idiin nuujiyaan fa aatuuhunna ujuurahunna ujrooyinkoodii siiya ujradii ay idinkugu nuujiyeen siiya wajhu listilaali bihaa qaabka aayadda loo deliishanayo waxaa weeye anna ujrata murdici lwaladi caruurka islaantii kuu nuujisay ujrada inaad siiso wajabad waxay ku waajibtay cala alwaalid oo waalidku maxay ugu waajibtay bisababihi sababi lwalad waladka sababtiisay ugu waajibtay wahiya taasina nafaqatun calayhi waa nafaqo waladkii la nafaqaynayo oo hayru mubaashira aan toos ahayn oo islaantan marka ilaahay uu ku leeyahay ujradeeda sii ujradaas sababta loo siinayo waa ilmaha ay nuujinayso sababteeda falan tajiba nafaqatuhu caruurka marka nafaqadiisu inay waajibto nafaqadaasu almubaashira cala alasli aabbihii asalka inay ku waajibto min baabi owla haddii tii wax nuujinaysa ilaahay uu yidhi nafaqadeedii hala siiyo caruurta islaantii kuu nuujinaysay isagiina min baabi owla caruurka naftiisiina nafaqadiisiina min baabi owla faama alwaaliduuna waalidiintii fatajibu nafaqatuhum waalidiinta nafaqadoodii way waajibtaa bishartayni laba shardi ayaa waalidka nafaqadoodu ay ku waajibtaa alfaqru faqiirtinimo iyo wazamaanatu jiisnimo aw ilfaqru ama faqiirtinimo waljunuunu iyo waali labadaas shardi mid ka mid ah ayaa nafaqadoodu sheekhu wuxuu yihi waalidiintu ay ku waajibtaa sheekha marka raximah ullahu tacaala wuxuu leeyahay labada waalid marka nafaqadoodu ay waajibayso waa inan arrimahan mid ka mida waa in la helo oo mid ka mida maxaa lagala jeedaa waalidkii inuu faqiir yahay wazamaanatu iyo jiisnimo waalidkii waxba ma haysto wax uu isku nafaqeeyo ma hayo haddana xibnihii uu ku shaqaysan lahaana xibnihiina kama caafimaad qabo faqiirna wuu yahay sheekha hadda marka labadaas shardi ayuu sheegay waxaad moodaa marka sheekha hadalkiisa in laga fahmayo waalidkii hadduusan waxba haysanin laakiin xubnihiisii ay u caafimaad qabaan in biilkooda uusan waajib hayn saasaa sheekha hadalkiisa laga fahmay laakiin sida raajixa madhabka imaamu shaafici waxaa ku raajixa waxaa weeye laa yushtaradu fi lwaalidi azamaanatu waalidka laguma shardiyo sida raajixa madhabka imaamu shaafici ku ah inuu jiis yahay shardi ma aha shardiga kaliya waxaa weye nafaqadooda ay waajib kugu tahay inuusan waxba haysan halkaa shardi haddii la helo waalidka nafaqadiisa waajibay kugu tahay xataa ha kaa xoog badnaado adiga hadduu doono yuusanba jiis noqon hadduu doono madhabka imaamu shaafici sidaasaa raajix ku ah oo kutubta waaweyn ee fiqiga madhabka shaafici ka hadlaysa sidaasaa raajix ku ah haddii la qabto qowlkan hadda sheekhu inoo sheegay waxay noqonaya in la yidhaaho waalidkii isagoo faqiir ah oon waxba haysanin in la yidhaaho maadaama xubnihii ay ku caafimaad qabaan soo shaqayso xoog waad leedahay taasina ma suurtogelayso ma suurtogelayso waalidka in la yidhaaho awood waad u leedahay oo xubnaha ilaahay uu ku caafiyey soo shaqayso nafaqadaada waajib aniga iguma aha oo sharcigu waajib igama dhigin maadaama aada xoog leedahood shaqaysan karto marka qowlkaasi waa qowl laga raajixsan yahay sida raajixa waalidka marka nafaqadiisu ay waajib kugu tahay waxaa shardi ah inuu faqiir yahay bis oo waxba uusan haysan xataa xoog ha lahaado nafaqadiisu waajib bishardayni laba shardi alfaqru iyo wazamaanatu jiisnimo aw ilfaqru ama faqiirtinimo iyo waljunuunu waali wuxuu kaluu sheekhu meesha ku daray raximah llahu tacaala ama faqiirtinimo iyo waali labadaa hadduu isku darsado iyadana biilkooda waa waajib wey faqiirtinimo jiisnimo labadaa inuu isku darsado haddii kale faqiirtinimo iyo waali marka faqiirtinimo iyo waali marka sheekhu uu leeyahay waxaad moodaa hadduu faqiir yahay laakiin maskaxdiisii iyo xibnihiisii ayuu caafimaad qabaan waxaad ka fahmi in nafaqadooda aysan waajib ahayn laakiin sida raajixa iyadana sida masaladii oo kale weeyo inuu waalan yahay shardi ma ah shardiga waalidka nafaqadiisu ay waajib kugu tahay waxaa weeye inuu faqiir yahay bis oo wax uu isku biilo oo isku nafaqeeyo inuusan haysan taa unbaa shardiga walow xibnihiisu iyo maskaxdiisuba haw caafimaad qabaan haddii doonaan wa ama almawluuduuna caruurtii la dhalay fatajibu nafaqatuhum caruurtii la dhalay nafaqadoodii iyo biilkoodii wuu waajibaa bihalaaثi sharaa'ida saddex shardi ayuu ku waajibaa caruurtii la dhalay iyaguna nafaqadooda waxay ku waajibi saddex shardi maanaa saddex shardi waxaa loola jeedaa majmuucu اlamreyn waa laba arrimood inay kulmaan arrimahan lasoo soc soo socda laba arrimood oo ka mida inay kulmaan wey arrimahan sheekhu noo sheegi doono alfaqru faqiirtinimo iyo wasiqar labadaas waa inay ku kulmaan waa hal xabo hal qismi wey caruurkii hadday ku kulmaan faqiirna wuu yahay waxba ma haysto xoolo ah maal ma haysto da-diisuna way yar tahay oo qaangaar ma aha waa hal masalo taas taasi hal masalo wey caruurkii waa faqiir oo xoolo kaafiya oo biilkiisa iyo dharkiisii iyo cuntadiisii iyo gurigiisii iyo kaafiya ma haysto maca daalika da-diisuna way yar tahay oo ma qaangaarin markaas waa waajibay kugu tahay markaas hadii haddaad aabbihii tahay waajibay kugu tahay taasi masalo wey masalada labaad ilaa saddex shardiyuu yihi saddexdu marka waxay isku raacraacsan yihiin qayb qayb qaybtaas waa hal xab alfaqru waasiqar qaybta labaad aw ilfaqru wazamaana ama faqiirtinimo iyo jiisnimo caruurkii waxaa ku kulmay waa faqiir waana jiis oo xibno uu ku shaqaysto oo iyo awood uu ku shaqaysto ma hayo naafow walow kaana kabiira da-diisu haba weynaato hadday rabto da-diisu hadday doonto ha weynaato nafaqadu waa waajib caruurkii haddii uu faqiir yahay oo xoolo uusan haysanin xibnihii uu ku shaqaysan lahaana uu ku xanuunsan yahay oo qofkii waaba jiisba waa curyaan caruurkii isagu haba weynaado labaatan jir soddon jir ha noqdo hadduu doono caruurkii indhihiiuu naafo ka yahay addimadii ayuu naafo ka yahay walow kaana kabiira haba noqdo qof labaatan jir iyo soddon jir haba noqdee waajibay kugu tahay nafaqadiisii markaas masalada saddexaad oo caruurka ay waajib kugu tahay inaad nafaqayso aw ilfaqru waljunuun ama faqiirtinimo iyo waali labadaasaa ku kulmay walow kaana kabiiran iyadana haba weynaado da-diisu caruurkii da-diisu haba weynaaday hadduusan waxna haysan maskaxdiiyo dhimirkiina looga jiro waalidkii waajibay ku tahay konton jir haba noqdo hadduu doono caruurkii caruur konton jiraho weyn haba noqdo hadduu doonee marba hadduu faqiir yahay maskaxdiina looga jiro waalidkii waajib ayay ku tahay inuu markaa nafaqeeyo marka saddexda arrimood sidaas isku raacraacsan yihiinoo alfaqru waasiqarna waa hal mas'alo alfaqru wazamaanana mas'aladii labaad alfaqru waljunuunna masaladii saddexaad wey saasuu sheekhu ka wadaa fatajibu nafaqatu bialaaثati sharaa'id macnaheedu waa sidaas saddexdaas isku raacraacsanyihiin meesha marka maxaad ka fahmtay masalada meesha waxaad ka fahmi caruurkii hadduu weyn yahay oo qaangaar buu yahay xibnihiisii iyo maskaxdiisiina ay u caafimaad qabaan aabbihii waajib kuma aha inuu biilo aabbihii inuu biilo waajib kuma aha caruurkii waa caruur weyn oo qaangaar شhan iyo toban lix iyo toban ilaa labaatan jir ayuu joogaa maskaxdiisii iyo xibnihiisiina way u caafimaad qabaan waajib kuguma aha inaad beesho waxaad dhihi kartaa aniga waan ku soo koriyey maskaxdaadina way ku caafimaad qabtaa awooddii lagu shaqaysan lahaana ilaahay wuu ku siiyey shaqayso sharci waa kuu ogolyahay inaad tiraahdo haddaad ixsaan iyo fadli u nafaqaynaysana haddee ajir aad ka heli ajir ayaad ka heli haddii guriga uu sii joogayo oo ixsaan aad maaragtaa u nafaqaynayso waa fadiilo iyo ajir iyo ixsaan gaaro gooni ah laakiin sharcigu waajibka agama dhigin duu caruurku uu qaangaaro maskaxdiisii iyo addimadiisiina ayuu caafimaad qabaan waxaad kalood meesha ka fahamtay caruurkii hadduu saqiir yahay laakiin uu hanti haysto iyadana waajibkuguma aha inaad biisho waa saqiiroo ma qaangaarin laakiin hantiyuu leeyahay hanti ayuu leeyahay ilaa horey masalada ugu horeysaa maxay tihi alfaqru wasiqar faqri iyo siqar faqri wasiqar leer maxaa baxay haddii asagoo yar uu hanti haysto nafaqadeedu waajibkuguma aha caruurkii say ku suurtogeli kartaa isagoo yar inuu hanti haysto oo isku beelo duruq badan iyo asbaab fara badan ayay ku suurtogeli kartaaho waa loo hadiyeeyey waa lagu sadaqaystay waa loo dardaarmay qofuu ka dhaxlay wax badanaa suurtagala oo hanti ku heli karaa isagoo da-diisu oo yartahay caruurkii laba mas'alo ayuu sheekhu hadda ka soo baxay wuxuu ka soo baxay nafaqadii waalidkii iyo nafaqadii caruurtii iyo shuruudaha ay ku waajibayso ayuu ka soo baxay ilaa asbaabta wax loo nafaqeeyo waxaanu nidhi waa saddex sabab alqaraabatu wazawjiyatu wa milku lyamiin saddexdaas ay ahayd asbaabta wax loo nafaqeynayo marka qaraaban ka soo baxnay hadda qaraabo masalatu lqaraaba oo kulminaysa waalidkii iyo caruurtii kulminaysa waxaanu gelaynaa marka milkulyamiin milkulyamiin nafaqadoodii wa nafaqatu raqiiqi addoommada nafaqadoodii oo jamacan ka macnaynaynaa oo ashana waxaa loola jeedaa aljinsiya aljinsiya fatacumu kula raqiiq ashan jinsiyada marka waxay camimi addoon kasta wa nafaqatu raqiiqi addoommadii nafaqadoodii iyo walbahaa-imi xoolaha nafaqadoodii waajibatun waajib oo masaladii labaad uu galayo waxaa weeye milkulyamiin ayaa nafaqada ku waajibtaa wixii adiga ilaahay midigtaada uu soo geliyey oo aada iska leedahay oo addoommadii iyo xoolihii adigu aada lahayd waa waajib wixii cabitaano ay ku cabi lahaayeen wixii calafa oo ay cuni lahaayeen waxaasoo dhan adigaa sharcigu uu waajibkaaga dhigay walaa yukallafuuna addoommada iyo xoolaha laguma kallifo min alcamali xagga shaqada maa shay laguma kallifo shaygaasoo laa yudiiquuna aysan awoodin waxaa kaloo sharcigu uusan ogolayn addoommadii adiga gacantaada ku jiray iyo xoolihii ratigii aada dhaansanaysay iyo dameerkii aada ku shaqaysanaysay iyo wax uusan qaadi karin in lagu kallifaahi ma bannaana wax awooddiisii ka badan oo dhibaya in lagu kallifaahi ma bannaano leannahu xadiiskii imaamu muslim abu hurayra uu ka warinayay nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi lilmamluuki waxaa u sugnaaday kii layska lahaa oo la milkiyey dacaamuhu wa kiswatuhu addoonkii mamluugaah layska lahaa dacaamkiisii iyo labiskiisii ayuu leeyahy walaa yukallafu lagumana kallifo addoonka min alcamali xagga shaqada ilaa maa yudiiqu wuxuu asagu kari karo oo awoodi karo mooyee wax kale laguma kallifo uu yihi nabigu sala allahu calayh wasalam bahaa-imtii iyo xoolihiina waa la mid haddii awrkii ama dameerkii aada saartid wax isaga ka tan badan oo naftiisii mashaqo iyo dhibka uusan xamili karin oo xaaraan wey xaaraan wey dhib wey bahiimada iyo neefka xoolaha ah in la kalifo ma banaana nabigana sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu inoo sheegay dakhalat imra'atun annaara fii hiratin haweenayaa mukulaal naar ku gashay uu yihi rasuulku sala allahu calayh wasalam mukulaashii meelay ku xabistay biyana ma aysan siinin cuntana uma aysan keenin mana fasixin si ay isaga soo qaraabato duurkeeda isaga soo qaraabatona ma aysan fasixin naara ilaahay ku geliy uu yihi rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka caleyh marka bahaa-imta iyo xoolaha iyo lama kallifo wax aysan qaadi karin oo tabarteeda ahayn awooddeeda ahayn haddaad dusha ka saartid ilaahay subxaana wa tacaala kugula xisaabtamayo maalinta qiyaamaha ah wa nafaqatu zawjati waa masaladii saddexaad ugu dambeysay azawjiyatu waxaan ka soo baxnay milkulyamiinkii iyo qaraabadii ayaanu soo qaadanay masaladii saddexaad zawjiyo zawjiya waa xaaska nafaqadiisii wa nafaqatu zawjati zawjada nafaqadeedii waa xaaska aada qabto nafaqadeeda zawjadaasoo almumakinati ee makanisay oo diyaarisay min nafsihaa nafteedii ninkeedu u diyaarisay waajibatun nafaqadaasi mid waajibtayo wuxuu ku leeyahy sheekhu raximah allahu tacaala xaaska adigu aada qabtid haddii nafteedii iyadu ay makanisay oo ay diyaarisay waa waajib nafteedii ay makanisay maxaa lagala jeedaa waxaa lagala jeedaa bian laa takuuna naashizatan waa inaysan naashiso ahayn islaanta naajise waxaa weeye waa islaan amar aan kaa qaadanayno kaale haddii aad tidhaahdo gogasha markay yani aad ugu yeertana aan ku dhegaysanaynin ku maqlaynin oo hadalkaaga aan yeelaynin ha bixin oo guriga amar la-aan ha ka bixin haddaad tidhaahna aan dhig sharaq kuu siinaynin taas nafaqadeedu waajib ma ah islaanta nafaqadeedu ay waajibtaha waxaa shardi ah almumakina min nafsiha waa inay nafteedii makanisay oo zawjkeeda istimtaac iyo jiifka iyo arrimahaas markuu ugu yeero waa inay yeelayso ha bixin amar la-aan markuu yidhaahana waa inay qaadanayso amarka saasaa lagala jeedaa almumakina min nafsiha wanafaqatu zawjati zawjada nafaqadeedii zawjadaasoo almumakinati min nafsihaa nafteedii ninka u makanisay oo u ogol waajibatun nafaqadaasi mid waajibo waqad dalla calaa dalika arrinkaas waxaa tusiyey alkitaabu wasunna ama alkitaab fa qowluhu tacaala alrijaalu ragga qawaamuuna kuwo u istaagid badan cala annisaai dumarkay u taagan yihiin bimaa fadala allaahu wixii ilaahay uu ku fadilay sababtiisi ayay dumarka ugu taagan yihiin maamulkoodii bacdahum qaarkood ilaahay uu ka fadilay calaa bacdin qaarka kale wa bimaa anfaquu wa bisababi infaaqihim nafaqaynta ay dumarka biilayaan sababtoodii ayaa raggu ugu taagan yihiin haweenka min amwaalihim xoolahoodii ay ku biilayaan oo ay nafaqaynayaan faal-aayatu sariixa aayaddu waxay ku caddahay fii ana rajula huwa aladii yunfiqu min maalihi waa ninka maalkiisa nafaqaynaya kula maa yucdii lizawjati min mahrin wagayrihi mahr iyo keyrkiisaba wanafaqatu zawjati zawjada nafaqadeedii zawjadaasoo almumakinatu min nafsihaa nafteedii makanisay waajibatun nafaqadaasi mid waajiba wa hiya nafaqadaasina zawjada nafaqadeedii muqadaratun waa mid la qadaray oo sharcigu uu qoondeeyey sharcigaa xisaabiyey oo qoondeeyey caruurta nafaqadooda iyo waalidka nafaqadoodu waa kayru muqadara wax gooniyahoo la qoondeeyey ma ahan laakiin xaaska nafaqadiisu waa wax go-an wax go-an way oo sharcigu uu gooyey see sharcigu marka u gooyey sharcigu wuxuu u gooyey waxaa la fiirin xaaladda zawjkaa la fiirin ninka xaaladiisa ma nin hanteelo ahaa ma nin dhexdhexaada ma nin saboolaa isaga xaaladiisa sharcigu uu ku jaangooyey biilka xaaska fain kaana zawju ninku hadduu yahay muusiran nin tanaada hadduu yahay oo hantiila oo hanti ilaahay siiyey fa calayhi dushiisa waxaa ah muddaani laba koombo laba koombo raashinaha laga doodo labadaas midoo min haalibi quutihaa quuti maxalli zawjati zawjada maxalkay magaalada ay degan tahay quudkeeda quudkaasi qaalibka laga cuno xaggiisa ka ahaadeen wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah allahu tacaala xaaska nafaqadiisu sharcigaa qoondeeyey oo qorsheeyey waxaana la fiirinaa xaaladda ninkaa la fiirin ninka xaaladiisu haddii ayuu yahay nin tanaada oo xoolo ilaahay uu siiyey hadduu yahay laba koon baa laga rabaa maalin walba inuu bixiyo oo raashin ah waajib sharciya ku ah labada koonba waxaa laga fiirin magaalada zawjadu ay degan tahay raashinka laga cuno inta ugu badan haddii beriis laga cuno beriiskaas haddii galley laga cuno galleyga haddii maaragtaay qamadi laga cuno qamadiga wixii uun magaalada laga cuno oo quutulkhaalibka u ah ayaa subax walba uu dhiibahaya labadaa koombo wayajibu waxaa waajibaya min aludmi xagga iidaanka ila raashin qallalan ma cunaysee waxay ku iidaan suugadii iyo saliiddii iyo lagala jeedaa iidaanka wayajib waxaa waajibaya min aludmi xagga iidaanka iyo walkiswati xagga lebiska maa ayoladii kii ayaa waajibaya jarat bihi maaga alcaadatu ay caadatu beladiha magaalada ay ku nooshahay caadadeeda dharka laga qaato iyo waxa magaaladaas raashinka iidaan looga dhigto hadday yaanyo tahay haddii yacni hilib tahay haddii qudaar kale ay tahay wixii magaaladaas marka raashinka qudaar looga dhigtana qudaartiina waa laga rabaa maalin subax walba intuu laba koonboo qallalan iridda la soo istaago waa kan wixii sharciga igu waajibiyey ma jirto taas ma jirto ma lagaa yeelayo laba koonboo qallalan waxaa waajib kugu noqonaya magaaladaas wixii weliba iidaan u ah qaalibkooda magaalada haweeneydu ay degan tahay qaaliban wixii raashinka iidaan looga dhigtana waajib waxaa kaloo sidaasoo kale ninka waajib ku noqonaya magaalada islaamtu ay degan tahay labiska laga qaato qaalibka oo dumarka ay qaataan qaalibka inuu usoo iibiyo waajib sharciya aydan wain kaana hadduu yahay zawjkii mucsiran sabool hadduu yahay ruuxan waxba haysanoo iska faqiir oo sabool hadduu yahay facalayhi dushiisa waxaa ah muddun hal koombo hal koombaa laga doona halkaa koombo oo min qaalibi quutilbeledi beledka haweeneydu ay ku nooshahay quudkiisa quudkaa qaalibkiisa xaggiisa ka ahaada haddii ninkuu yahay nin iska saboola hal koombo ayaa laga rabaa oo weliba koombadaasi ah qaalib quutilbeled ah haweeneydu magaalada ay ku nooshahay magaaladaa raashinka laga cuno qaalibkooda raashin aan magaaladaba laga isticmaalin hadduu iridda la soo istaagana ma laga aqbalay oo wax magaalada ka isticmaalaba aysan jirin hadduu yidhaha sharcigu aniga hal muduu igu waajibiyelo waa kanaa mudkii wax laga cunana ma aha meesha waxuu keenahay ma laga aqbalay mar walbaba duruufaha magaalada duruufaha magaalada waxa ku haraysan waa inuu keeno wamaa iladii kii ayaa haddana ku waajibaya yaatadimu bihi maagaas almucsiruuna dadka saboolkaahi waxay ku iidaantaan raashinka wayaksuunahu iyo maagaas ay labistaan dadka saboolka ah ayaa waajib ku ah dadka saboolka ah waxyaalaha iidaan ay ka dhigtaan oo asaga duruufihiisoo kale ah duruufaha hantiyeed oo asaga xadkiisa oo kale ah dadka noocaas oo kale ah waxay iidaan ka dhigtaan oo haweenkooda ay u iibiyaan ay ku labistaan taasaa isagana waajib sharciga ah wain kaana hadduu yahay mutawasitan dhexdhexaad hadduu yahay nin aada u hanti badanna ma aha nin hoos ahoo hantidiisu ay yani meesha ugu dambayso hooseeyo ay tahana ma aha dhexdhexaad fa calayhi dushiisa waxaa muddun wa nisfa hal mud iyo nis hal koombo iyo bar ayaa laga doonay subax walba inuu bixiyo wa min aludmi xagga goosaarta iidaanka iyo walkiswati xagga labiskana alwasadu ayaa ka waajibaya dhexdhexaadka haddii xaaladiisu dhexdhexaad tahay oo nin hanti badanna uusan ahayn nin eberana uusan ahayn markaas waxaa ku waajibaya hal koombo iyo nis iidaanka raashinka iyo labiska gabadha uu siinayana waa dhexdhexaadka iidaanka dhexdhexaadka oo dadka hantilayaasha ah waxa ay yacni ku iidaantaan raashinkoodan aan ahayn dadka eberka ah oo leebalka hoose joogana waxay ku iidaanta aan ahayn meel dhexdhexe mustawaha dhexe ayuu marka keeni wain kaanad hadday tahay haweeneydu miman duul hadday ka mid ahaato duulkaasoo yukhdamu miluhaa iyadoo kale loo adeego oo loo khaadumeeyo fa calayhi cala zawji ninka dushiisa waxaa ah ikhdaamuhaa u adeegiddeedii inuu u khidmeeyo oo jaariyad iyo haweeney guriga ka shaqaysa inuu keeno waajibu waxaa kaloo sheekhu uu ku leeyahay raximah allahu tacaala haweeneydan haweenka la midka ah haddii loo khaadumeeyo waxaa sidaasoo kale waajib ku ah inuu haweeney khaadima uu keeno idna waajibi ku tahay oo duruufaha isaga xaaladiisoo kale duruufaha ah duruufaha xaaladiisoo kale iyo iyada duruufaheeda xaaladiisa markii la fiiriyo waa dadka loo khidmeeyo oo gabdhuhu guriga ay uga shaqaynayaan way xaalkeeda markii la fiiriyo waajibay ku tahay gabadhaasoo kale in guriga uu keeno khaadim ka adeega khaadimkaas ama ha noqdo khaadim asagu uu la soo heshiiyey oo saaxiibtinimo markaa guriga uga shaqaynayo wax lacaga uusan siinayn ha noqdo oo iska tadawucayso tiro lacag kaa qaadan maayo ama ha tiraaho miduu lacag kula soo heshiiyey mar walbaba isaga waxaa laga rabaa khaadim guriga inuu keeno haddii iyadoo kale loo khaadimeeyo wain acsara haddii ninkii uu ku faqiiro binafaqatihaa gabadhii uu qabayo zawjadii nafaqadeedii hadduu ku faqiiro ou awoodi waayo oo nafaqadii meeshii ugu hooseysay ayuu awoodi waayey meeshii ugu hooseysay oo aanu soo qaadanay waa hadduu yahay qofku qof mucsira uu yahay hal koombo koombadii bixiyaa la yihi ma hayuu yihi koombadiina ma hayuu yihi falahaa gabadhu waxay leedahay fasku nikaaxi nikaaxii fasakhiisii ayay iska leedahay markaa gabadhii biila la yihi oo sharcigu wuxuu kugu waajibay qofka ugu hooseysa waa hal koombo raashina iyo iidaamkeedii iyo gabadha maaragta labiskeedii arrimahaas oo dhanaa lagaa doonayo ken ma hayuu yihi oo intiina ma awoodo halkii koombo ugu yaran iyo iidaamkii iyo labiskii ma hayuu yihi falaha gabadhu waxay iska leedahay fasku nikaaxi nikaaxii fasakheedii ay markaa gabadhu iska leedahay way fasakhan kartaa waxay ku fasakhan kartaa birafci ila alqaadi arrinka inay qaali u kor yeesho arrinkan inay qaali ay u kor yeesho aw ilmuxakam ama sheekh muxakama oo booskii qaaliga jooga haddii markaas qaali uusan jirin qaali hadduusan jirin sheekhay ka xaakim yeelanayaan sheekhaasaa marka nikaaxii fasakhaya haddii qaadi uu meesha ka jirana qaadigaasay arrinka u kor yeeli oo dacwadeeda ay gaarsiinaya arrinkana jiraylan ninkan nafaqadeedu sharciga waajib uga dhigay isagana wuxuu leeyahy wax nafaqa ah kuma hayo qaaligu marka wuxuu sharcigu uu fasax uu siiyey nikaaxii inuu sidaas uu ku fasaxo oo ku fasakho ayaa sharcigu u siiyey marka qofkan icsaarkiisa inuu sabool yahay qaaligu wuxuu ku xaji ku xaqiijin karaa iqraar ama bayino waa inuu isagu qirto oo yidhaha aniga ma hayo waxaa gabadha biilkeedii ma hayo waa inuu yidhaha faqiira ama ma uusan qirane bayinaa caddaysay markhaati labadaas arrimood ayaa lagu sugi karaa ninkani inuu yahay nin aan awoodi karin gabadhii inuu biilo oo u nafaqeeyo wakadalika sidaas oo kale waxaa la mid a inacsara hadduu ku saboolo oo ku faqiiro bisadaaqi maharkii hadduu ku faqiir noqdo qabla dukhuuli ugelidda ka hor gabadhii intuusan u gelin oo uusan la jiifan ayaa maharkii keen la yidhi maharkii hadduu xaallo ahaa mahar xaallo ah hadduu ahaayo isla markaa iska bixi ahaa ayaa waxaa la yidhi gabadhii maharkii keen waa intuusan gabadhiina la seexan uusan dukhuulin keena la yidhi maharkii ma haystuu yidhi mahar war soo raadi maharku sharci weeyo gabadhii markii nikaaxida ad aqbalaysay maharkii lagugula nikaaxiyey keen ma haystuu yidhi maharkiiu awoodi waayo waa sidaasoo kale gabadhu waxay leedahay arrinkan inay u kor yeesho maxkamaddii qaaliga ay ku dacweyso qaaligiina wuxuu xaq u leeyahay inuu iska fasakho oo nikaaxi marka sidaas oo ku burburo qabla dukhuul la yidhi maxaa baxay qabla dukhuul la yidhi waxaa baxay bacda dukhuul haddii gabadhii uu ninkii la seexday ninka haddii uu la seexday dee wixii gabadhu ay ku dacwoon lahayd oo gabadhii ay isku adkayn lahayd oo qaali ay u kor yeeli lahaydba ninkii muraadkii wuu ka gaaray muraadkii waa ka gaaray nin uma fasakhi karto nikaaxii marka bacda dukhuulba arrintu hadday tahay muraadkiisii u gaaray ma fasakhi karto nikaaxii uma fasakhi karto laakiin intii muraadkiisa uusan gaarin way dhihi kartaa meherkii isii ama maxkamaddan kugu dacweyn oo nikaaxaagii waa la fasakhayo way dhihi kartaa fasl haadakani faasilun mid wax kala saaro fii axkaami alxadaanati xadaanada axkaamteedii ayuu u fasaliyaa fasalkan sheekhu wuxuu uga hadli xadaanada iyo axkaamta ay iska leedahay waidaa faaraqa rajulu ninku hadduu faaruqo zawjatahu islaantiisii islaantiisii uu furay walxaal lahu ninkana minhaa zawjada xaggeeda waladun caruur uu uga ahaaday ilmay u dhashay caruuray isku dhaleen waana isfureen fa hiya islaantii axaqu waa mid ku xaqnimo badan bixadaanatihi xadaanati lwaladi waladka xadaanadiisa iyadaa ku xaqnimo badan ilaa sabci siniina ilaa toddoba sano laga gaarayo sharcigu iyadoo xaq u siiyey inay xadaanayso haddaysan iyadoo caruurkeeda aysan ka tegaynin ilaa toddoba sano iyadaa xaq u leh inay xadaanayso wulajeedada masaladan laga leeyahay waxaa weeye haweeneydii haddii la furay oo caruurna ay ninkii ay u dhashay caruurtaas yaa sharcigu uu siiyey inuu xadaaneeyo koriyo barbaariyo ilaa toddoba sano sharcigu wuxuu siiyey hooyada hadday isku qabsadaan oo aabbihiina uu leeyahay carruurkayga isee anaa qaadanaya iyadina ay leedahay ma iska dhiibayo carruurkeedii carruurkeyga iskama dhiibayo ay leedahay sharciga iyaduu ku xaqle iyaduu siiyey hooyadii caruurka inay xadaanayso ilaa toddoba sano uu ka gaarayo bacda an yusbixa mumayisan ilaa uu caqli ka yeelanayo toddoba sano uu ka gaarayo uma markaa ka bacdi markii toddoba sano uu gaaro yukhayaru waa la khiyaar siiyaa caruurkii bayna abaweyhi labadiisa aabbe dhexdoodii ayaa loo khiyaar siiyaa labada aabbe waxaa logula jeedaa waa taniyatu taqliib taniyada la yidhaha taniyatu taqliib weeyo waa aabbihii iyo hooyadii ayaa laga wadaa toddoba sano markuu gaaro toddobadii sano wuxuu sameyn qaaligu hadday weli iskula dhegdhegaan aabbihii iyo hooyadii labadooda mid dooraa laleeyahay caruurkiia waxaa leeyahay ama aabbo dooro ama hooyo dooro de caruurkuna qaaliban hooyadii toddoba sano soo korinaysay oo gacanteedii qaboobeed uu bartay oo hadalkeedii uu bartay wax uu naadira mooye iyaduu dooran sida qaaliban iyaduu khidmadeedii adeegeedii gacanteedii qaboobeed u bartay hadalkeedii iyaduu bartay qaaliban iyaduuba dooranba markii horena toddoba sano wixii ka horreeyena sharcigu iyaduuba siiyeba kabacdina waxay u badan tahay arrintu ilaa wax naadir mooye inuu iyadii doorto saasay u badan tahay uma markaa kabacdi yukhayar waxaa loo khiyaarsiin bayna abaweyhi labadiisii aabbo dhexdoodii ayaa loo khiyaarsiin fa ayuhumaa labadooda midkii ikhtaara uu doorto ayaa sullima weladkii loo dhiibi ilahii shaksigaas xaggiisa loo dhiibi aabbihii iyo hooyadii toddoba sano kabacdi midkii uu doorto ayaa markaa sharcigu uu siin oo gacanta loo gelin waxyaalaha laakiin hadda dhacayo mararka qaar dhaca oo in caruurkii maalan haweeneydii haddii lagu furo in la yidhaaho igu soo wareeji haddii l haddii kale ma kugu biilayo waxaasi waa sharci darro iyo caqli darro wey yacni biilkii inaad shardi uga dhigto caruurka inuu ugu soo wareejiyo waxaa laga yaabaa carruurkii inay yar yihiin oo hal sano laba sano saddex sano iyagoo jira ayaa nimankii waxaa laga yaabaa inay yidhaahaan carruurkayga igu soo wareeji hooyadii uu furay ama haddii kale biilkan kaa goosanahay xaaraantaas oo kale lama ogola liannahu biilku waa sharci kuma xira caruurka in lagugu soo wareejiyo iyo in hooyo ay haysato isku mid wey mar walbaba caruurkaa biilkiisu waajibu kugu yahay iyadana sida aanu soo qaadanay inta ciddada ay ku jirto waa waajib iyadana inaad gurigiina aada ka bixiso inaad maaragtaahay biisho waajib wey caruurkanna mar walbaba biilkiisu waajibu kugu ahaa marka inaad shardi aada uga dhigto oo tiri caruurtayga igu soo wareeji ama caruurka kugu biili maayo waa sharci darro wey taasoo kale lama ogola caruurka biilkiisu waajib sharciya wey ilaaha dusha kaa saaray subxaanahu watacaala wa sharaa-id lxadaanati xadaanada shuruudaheedii sabcun toddoba wo qofkan marka la leeyahay toddoba sano ilaa uu ka gaaro hooya haynays oo sharcigu hooyuu siiyey kabacdi toddoba sano kabacdina qofkii uu doorto ayaa loo dhiibay caruurka marka la leeyahay qofka uu xadaanaynaysa horta waa qofkee oo ilmaha sharcigu uu siiyey toddoba shardi ayaa loo xiray alcaqlu caqli hooyadii haddii isanba caqli lahayn oo qof iska maskaxda looga jiro ay tahay haddii la furo oo ilmihiia lagu furay maskaxdiina waa looga jiraa aabbe xaq uu leyahay markaa soo qaadana qof waalan dee looma dhiibayo caruur waalxuriyatu xornimona waa shardi waxaa kaloo shardiga hooyadii inay xor tahana waa shardi haddii addoon ay tahay iyadii laguma aaminayo carruurtii waa laga qaadin leanna waxaa dhici karta hooyada ninkii addoonsanayaba inuu meel kale ka tuuro oo yacni iska iibsado nin kale uu soo iibsado gacmo badan ay isku marto beeca ayaa suurtagalo carruurkiina sidaa uu ku dayacmo waddiinu diintiina waa shardi waxaa kaloo shardi ah qofka xadaanaynaysa carruurka inuu diin leeyahay waa shar aabbihii hadduu gaal yahay ama hooyadii ay gaalo tahay ma loo dhiibayo labadooda mid ka mida mid ka mida hadduu gaal noqdo ma loo dhiibayo leanna waxaa suurtogala xagga diinka haddii qofkii uu islaamkii khilaafsan yaho gaal uu yahay inuu gaalnimadii ku tarbiyeeyo ayaa laga baqaa waalcifatu dhowrsanaanna waa shart hadduusan qofkii dhowrsanayn oo diintii uusan ku dhowrsanayn oo xaaraam iyo xalaalba uusan kala garanayn isagana ma loo dhiibayo caruurkii waalaamaanatu amaanana waa shart ammaano la yihi maxaa baxay hadduusan qofkii sharcigiiba ammaano uusan ku ahayn oo faasiq uu yahay wa acdamu lfisqi tarku salaat fisqigana waxaa ugu weyn salaadii inuusan qofkii dukanaynin hooyadii caruurka la yihi toddoba sano wixii ka horreysa iyadaa caruurka qaadanaysa oo xadaanaynaysa taariku salaad hadday tahay xaq uma laha an waxaa weeye acdamu lfisqi waa tarku salaat salaad laga tago waa faasiqnimo midda ugu xun ugu weyn marka hooyadii hadday taariku salaad tahay ma loo dhiibayo ilmihii ilmihii looma dhiibayo waaliqaamatu nagaashiyana waa shardi nagaashiyo shardi waxaa kaloo shardi ah qofkan caruurka loo dhiibayo qof joogayo magaalada deganaanaya inuu yahay shardi haddii hooyada ay leedahay waaba la safri dibaddaan la aadahay caruurka caruurkii dibaddaan la aadahayaho waa la safri hadday leedahay xaq uma lahan xadaanadii waa ka dhacday xadaanadii ka dhacday marka waalkhuluwu ka marnaanana waa shardi ka marnaasho min zawjin zawj hooyada inay ka maran tahana waa shardi oo nin aysan guursan haddii hooyadii nin ay guursato caruurkii aabbuhu xaqu u leeyahay inuu ka soo qaato leanna waxaa dhici karta ninkaas hooyada guursaday maadaama caruurkan isagu uusan dhalin inuu dhibsadaa dhici karta oo caruurkii uu ku noolaado xaalad aan fiicnayn xaalad aan fiicnayn inuu ku noolaado dhibsi ah ayaa dhici karta marka sidaas awgeed hooyadii hadday nin kale guursato sharcigu markaas wuxuu siin xaq u leeyahay inuu ka soo qaato aabbuhu uu leeyahay ilaa qof qariiba inay guursato mooye waxaa markaa laga soo reebi qof qariibahoo caruurkii qariibkiisa ah inay hooyadii guursato baahan oo qariibka maxaa lagala jeedaa maalan caruurkii oo adeer u yahay adeer ruma aabbihii la dhashay islaanta guu yani ninkay guursatay waa nin caruurkiiba adeer ruma u ah markaa lagama qaadayo lanno haaliban ma isdhibsanayo sida haalibka ma dhibsanayo markaa fain ikhtalla hadduu nusqaamo minhaa hooyadii xaggeedii ama minhaa min alxadaanati fain ikhtalla hadduu ka nusqaamo minhaa min alxadaanati xadaanadii xaggeedii shardun hal shardi oo toddobadii shardi ka mid a hadduu xadaanadii ka nusqaamo saqadad xadaanadii way dhacday shuruudaha toddobadaa shardi ka mid a haddii la waayo xadaanadiina way dhacday oo qofkaasi sharciyan ma noqonayo qof caruur xadaanaynayo allah subxaana wa tacaala